barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali dcom kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada lixda bisha disembar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kuuda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay abwaan dhallinyaro ah oo reer jabuuti ah markaa waxay odhanaysay dumarkaygan labadeeda xaas bay ku saabsanayd markaa waxay odhanaysaa bilan iyo u maleey bogaygiiyo beerka wadnahan kala badhay indhaha bu'da iyo cishqigii boodhari kuwa igu beeray saasay u dhacaysay marka halkiibu xitaa laxanka uu ku saaray oo yidhi war waatan way la xamaysan tahay buu wuxuu yahay waa intaa buu igu yidhi waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii suugaanta balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay ka ololeeyay gobolka georgia si uu u taageero laba senatar oo jamhuuri ah oo doorasho adag oo ku celis ah u geli doona kuraasta ay hadda ku fadhiyaan marka la gaadho shanta bisha januari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka khudbadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu ku guuldaraysay doorashadii madaxtinimada ee dhacday saddexdii bishii noofembar ee sanadkan taasoo la filayo inuu si rasmi ah ugu guulaysto jo biden oo dimuqraadi ah ayuu madaxweyne trump fiidnimadii xalay taageerayaashiisa jamhuuriga uu xasuusiyey in uu koonfurta georgia u tagay taageeridda labada senator hase yeeshee markiiba wuxuu khudbadiisa u weeciyey sheegashadiisa ah in doorashadii madaxtinimada laga masuq maasuqay lagana dhacay taasoo ilaa iyo hadda aanan loo haynin caddayn saxa trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in doorashada la xaday lana masuqay balse uu weli ku guulaysan doono wuxuu kaloo sheegay inay rabaan inay masuq maasuqaan doorashadan taageerayaashiisa ayaa ku qaylinayay waan ku jecelnahay iyo afar sano oo dheeraad ah sheegashada madaxweyne trump ee ah in doorashada laga dhacay ayaa waxaa diiday saraakiisha sare ee doorashada ee maraykanka ee heer gobol iyo heer federaal sidoo kale maxkamado dhowr ah oo ay qareenadiisa dacwado ka gudbiyeen ayaa intooda badani guuldarro ku dhammaaday xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan inay ku guulaystaan mid ka mid ah labada kursi ee hadda loo tartamayo si ay u sii haystaan aqlabiyadda golaha senadka mudanayaasha kale ah david berdu iyo kelly lovler ayaa doorashadani oo ku celis ah kula tartamaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo kale ah john asaf iyo rafaa'il warnag haddii ay labadaasi kursi ku guulaystaan dimuqraadiyiinta waxaa u suurageli doonta inay helaan aqlabiyadda aqalka sanadka ee maraykanka
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana jabuuti noogu soo diyaarisay sagal siciid faarax
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo axad walba hadahan oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaa uu idinkaga imanaya caasimadda jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa waxaa toddobaadkan igala qaybgelaya barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka orodyahanka caanka ah ee ayaanla sulaymaan waxa uuna ayaanle barnaamijka hibada iyo hal abuurka uga warramaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin inuu isku arkay hal abuur dhinaca maansa samaynta ah oo aanu horay u lahayn iyo dhibkii uu ku koray yaraantii isaga oo labadiisa waalidba ay dhinteen guursiga laba xaas iyo arrimo kale waxa uuna ayaanle marka hore ka warramayaa dhinaciisa hal abuurka sagalay waad mahadsan tahay horta dadku abwaan unbay dhahdaan laakiin dadka dee garanaya abwaannimada macnaheegu way ka duwan tahay waxaan kale anu isma odhan karayo abwaan baan ahay laakiin waxaan ahay shaksi hal abuur yar leh weli abwaan maan gaadhin abwaannimadu maaha wax sahlan laakiin waxoogaa yaroo iska afarleeya iyo waa iska taataabtay oo aan saa usii badnayn
markii kugu horeysatay kugu horeysatay maxay ahayd
walaahi sagalay naftaydaas ka jeclayd inaan erayo qoro aan wax sameeyo marka tii horeysay waxaa u sabab ahaa cabdi bila cabdi macalinkii ordada ee soomaaliya u wadi jiray todobayisteetankii qaada ciyaaraha adduunka ayaa u sabab ahaa iyo macalinkayga jaamac karaaciinoo isaguna sameeyaba hees ahaa cabdi bilana wuu sameynaya oo aad gabayo uu lahaa iska lalahaa laakiin dee bandhignayn uunad bannaanka kusoo saarin baa jirtay tii u horreysay markaa aan aanoo maalin qoraya oo kolba meel iga galas ayuu isoo ag fadhiistay una ii toosiyey marka waxay odhanaysay dumarkaygan labadeeda xaas bay ku saabsanayd markaa waxay odhanaysaa bilan iyo u maleey bogaygiiyo beerka wadnahan kala badhay indhaha bu'da iyo cishqigii boodhari kuwa igu beeray saasay u dhacaysay marka halkiiba xitaa laxanka uu ku saaray oo yidhi war waatan way la xamaysan tahay buu wuxuu yahay waa intaa buu igu yidhi kadib godkii yaraaye way tusay aanoon godka si fiican uu fadhiisinayni maalintii godka isaa uu igu tusayba dabadeed waan iska daba galay kor kastana anugu maahin anoo intaan u fadhiistay wax samee maaha laakiin waxaa marmar anuu saan iskaga joogay igu soo dhacdaa kadibna waan yar diyaariya waan qoraa inkastoon waqti fiican aanan u helin oon ama waqti badan siinin laakiin markaan u fadhiisto ilaa waan qoraa waxoogaa fiican tii kadib markaa waxaan ku xigsiiyey mid kale oo aan wiilashayda wiil ka mid ah oo inamadayda ka mid ahaa aan u qaaday iyadna laba qaybqodka in yarkaaga soo qaadan doono iyadna waxay tiraahdaa habeen anoo meel fadhiya saxaabta iskala joogaan baa igu soo dhacday saan u joogay baanan qoray oon iskaga fadhiyey marka iyadu way dheertahay aadba dheertahay yarbaan inta yaroo horeysaan kaaga soo taabanay iyadu waxay sanoo kale u dhacaysaa iyaduna waxay odhanaysaa wiilkii aan dhalayo waabo waanadayda ma qalaabo waa yeel horea yidhi wiil yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raadiciye walaalkaagu helu noqo weelkaagu weelkiisa weey warankaagu warankiisa weey wiilkii aan dhalaya waabo waanadayda ma qalaabo marka saasay kusii saabsanaanaysaa markaa waxaan dareensiinayey oon doonay inaan dareensiiyo noloshu inuu intan uu haystunayna ahayn oo inuu beritoola gaar isku taagi doono walaalkii uu ka warhayo dadka ay jiraan in ka hooseysa ay jiraan oo dee haa uuman waaninayo waxaan leeyahay waa dadku sanad wada haysatidun maahine ee nolosha dib u eeg ka kaa hooseeyun eeg ka kaa sirayun markasta ha iigin ka u naxariiso ka kale miskiinkaa aduga waano aan isaga ku dhiirigelinaya bay ahayd oo waa intaan qoraan meel dhigay iyadoo dhammaystiran
heese ma isku daday fanaaniin ma u dhiibtay ma rabtaa inaad samayso
mii weli sagale waxasaa uma dhiibin fanaaniin laakiin hadda ayaan isleeyahay hees baa jirtay aan eer jabuuti u sameeyey oo iyadna waxay tidhahdaa waa diyaarad loo bogoy la jaan qaaday dunido duulimaadka hawadiyo dacal walba u duushee marka tusaasaa jirta oo iminka insha allah aan ku tala jiro inuu soo saaro fanaanka ciise xabiib aanan dhawaanna soo saari doono hadduu ilaha idhaahdo aan ku tala jiro inay taasi soo baxdo horta tayda hees aan dhammaystirayaan u dhiib isleeyahay haa waa taasi kuwo kale oo iskay waanse sameeyey tii iminka coronaviruskii waan la baqay oo maan soo bandhigin maxaad ula baqday inuu korona kugu dhacad kacabsatay waxaan ula baqay kolley maadaamood bilow tahay isma soo wada dayn karaysid ha waan bal horta waan hubsiin baan ku jiray iyo waxaan idhi taa dhulku fayris wada noqoy hadal daysay ummaddii ha itaaban baa badan haatan dawo iyo doog xoogle lagu qabay ha yeeshee wuu danaaniyey ma badaynin doogtii dunidii ka siyaab haatan waa darkiisii darajiya halkiisii dabka waa u shidayaa dunidii ku sii faaf qofucu darajadiis noqoy doobtiisa weeyaan dhalanteed ha moodina afka xidho gacmaha dhowr ha u dhaafin meel dhow ruuxii dhibtiis qaba dhugo oo maqal dhakhtarku wuxuu ku leeyahay hana dhaafin ereyada dhuuxoo warkaygo daa'imo wallahayow na ag mari dhibaatada duwadiisa noo keena sidaas buu kaasina odhanayaa xilligii coronaviruskii dhulku iska wada xidhnaanoo etoobiya ku xidhan ayaan ayaa isna igu kaliftay inaan wakhtigaa sameeyo maalmaha ka hor unoon hees yaro jacayla aan in yar ka qoreen oo meel kayn ah orod ku ordaya oo saacad samaynaya iyay igu soo dhacdo marka intaan ordka ku dhex jiray baaba kusii celceshay oo aanu nus xafisanba bejka xafisan yaan xaafadda la imid bejki dib u qoray oo bejka kalena dib aan adigoo tababar ku jira ordaya oo sahladayn maxaa kuu keenay inaad hees jacayl samayso Ee, kolley waan mashquulaysaa markaad haa markaad keligaa af meel fooreeya aad ordisid eed xawaare dhexdhexaan iskaga socotoon aad u adkayn uunbaa saan kolba niyadeeda hees yaro qaraami iga soo qabsanaysa iskugu maaweelinayey aan orodkayna ku dhex jiray Yay tani- yay tan aniga bay igu soo dhacday marka hees qaraamiyaan iyo niyadda igaga jirto heestan si markii horaan sii baxayaan iska sii yar dhegeysanayaan maqlay kadib markaan baxayna tiyo madaxa iga jirtoon guuxii heesta kusii jirunbaan naxankii heesta unbaan tanna kusii helay markaa meel yarunbaan iska qabsado beejka horeysa anu ordayaba yaan saan ugu celcelinayaan kusoo dhameeyaan kusoo hoy maxaa ka mid ah reebe
Een, waxay tidhaahdaa taasi een, hawl weeye caashaqo nafta uu haleelo halisuu ku waabaa hantayu naftiisii howlaha ka lumiya ah haawaanigaa hamuumtii hirtay ruux naftiisii himilada kalgacal kale igu hagay halkiisii Ah, marka beej ka horeysa saasuu een, isagu een, u dhacaa
Een, jacaylka wax dadka dhan ku dhaca Een, hadda saad sheegtay waxaa tii laba xaas baan leeyahay waad ciyaartoy baa tahay dadan ciyaartoy ahayn oo iska jooga magaalada oo nin badan maqnayn baa khaatiyaha ka taagan lagu xaas maarayaan silataad waa maxay se u baaraysaa Een, horta wallaahi qof bilaadan waxa ma maarayn karayo Een, waa sabab ilaahay uunu leeyahay baan u arkaa Een, inay dee dad ilaahay een, uun iga dhigay inuu ii toosiyo oo is ogol oo isku wanaagsan iyagayna Een, dee anigiina aanan aan- dee aan xumaantii kale ka ilaalinayo oon dee ana wanaagoogii uun hore usii inaan usii wado aan ku tala jiro maadaama ay dee carruurtoodii walaalaynayaan ay dad isku xidhan yihiin haddii een, dhinac kale saameyn bay kugu yeelan lahayd haddii ay isku xirnaan lahayn oo dad isfahamsan ay ahaan lahayn maadaama tahay ciyaartoy oo shaqo badan lagaa doonay marka dad xaafadii ku mashquulsho saameyn bay kugu yeelan lahayd laakiin hadda faatixada hoosta ka wadaayo dhulka waa bardan
haa mida sababtaba iyagaa leh Een, haddii dee ayna ha haddii aanan fa- haddii aan fahmiguna fiicnin dee adiguna ma wanaagsanaana sid heerkan iyo noloshana ma gaadhisid ma gaadhinba marka wanaagoogu dee wuxuu ii hor siidayaa inaan u horumarkayga iyo noloshaydii hore usii wadi karayo jabuuti waxaa la yidhahdaa aad bay odagtahay reer gurya laba xaas yeeshaan waad joogtaa laba xaas baad leedahay kuwo waxaa jira badan oo iska baqayo meelaha jooga maxaad ka oran lahayd isagale ha isku guursaninaan ku odhan lahaa ha isku guursaninaan ku odhan lahaa dee kulley isagale hawsheeda iska yeelanaysaa moogta berita hore lagu odhanaya yala suleymaan baa nugu dhan laguna waan gallo reerka naga baaba'ay marka dacwad baad teginaa leedahay aa mid dacwadda maxkamadda dib igu soo noqonaya waxaan leeyahay war xabad diinaas iska haysata anu iska marka taasi waa xaasnimo markaa markii markii sidaad doontaan ha u qaataan dadku waa su-aal caalam su-aal saarantoo iyagaa u dhiibay say doonaan iyagu haa nimba suu doona isagu mid ay u wanaagsanaato iyo mid u arka xumaanba waan waan u sii daayay kolley taa
Een, waxaa tiri wiilkayga gabi u sameeyey een, markaad noloshaada dib u eegto inankaaga ama inantaada maanta noloshay ku nooshahay iyo adiga markaad diro noloshaad ku noolayd farqi intee baa udhexeey sagale wallahi iskuma dhawa Een, anuu nago- nolol horta waxaan iskaga soo koray een, raf lowdha oo aad iskaga adkayd Een, anuu aabbahay maan arag Een, aan- anaa colosha ku jiru dhintay aabbahay Een, kadib hooyaday een, iyadoo caruur kale leh een, aan- oo een, aabba kale u leh ayaanan een, xitaa markii dambe adugu aan ahaa umbaarasayd nolol kale oo dad ku dul noolaasho ah Een, markii dambe hooya dhimatayna de waxayba iska sii noqotayba inaanu de intii yarada xitaa aan helayay iyo defaami aan kusoo de kusoo ordayay inaa kasii baxda meeshii
adoo imse jira hooyadaa dhimata Een, wallahi sagalay eh, sidaana umaan sii yarayn sidaana umaan weynayn adugu waan yaraa nin dhalinyaro ah baan ahaa xilligaa iskoolka startan aid baan ahaa waxaan ahaa een, eh, lixaad lixaad baan ahaa weli waad yarayd marka waxaad ku kortay nolol ama faami faami u geeya dad dul saara ka war nolosha noloshaas ka baarasaydkan yaa iskaga noolaa intii hore oo dhan nolosha nolosha baarasaydka waa nolosha adag Een, haa een, markaad keligaa tahay een, garabna de jirin kode ku- xoog ku riixaya nolosha aad bay iskaga adkaanaysaa een, ay dee waalidkana meesha ka maqan yihiin xitaa waxaad tabaysaa mararka qaar waxyaabo badan oo nal- naftaada saameyn ku leh dee markaa laba unbay noqotaa inaad is- dhulkas dhigto oo aad noqoto dee qofka isliiday oo dhulka isdhigay iyo dee qof inuu noloshiisa dee casharkan iyo noloshan uu ku dhex jiray iyo sidan uu ku jira dee ay nolosha barto oo horumar kasii sameeya marka aniga wallaahi noloshun bay isii bartay in horumar inaan kasii sameeyana unbay nolosha isii bartay laakiin inaan marna niyad jabo una dhahdo sanad baa tahay ama dadka kanaad waxaanaad kaga leeyataa aadu hooyaya aaba malihid oo aad u sanaad tahay midna male maan yeelanin horumarkayga unbaan kusii socday adooyinkayna way soo kaabayeen oo way yaag joogeen oo waxaad u saasa iyay noloshayda way qayb igala soo qaateen waxaa tiri aaba ma arkin hooyana adoo yar bay dhimatay qof kastuu qiyaasi karaa oo nolol adag qof kastana waxay u wax dad badan waxaa u sahlan saa sheegtay inay niyad jabaan oo you know ama daraag ku biiraan ama meelahaas ay niyad waxyaaba kala sameeyaan adiga maxaa ku ahaa waxaad cuskato ku dhirigelinaya markasta ood lahayd hadafkayga waa inaan gaaro halka waa inaan gaaro
haddaad naftaada tartan la geli weydo horta ma gaadhisid horumar marka horta marka hore wanaadu naftaada la tartantaa anu waxbarashadaan jeclaa markayga hore laakiin de wixii calafkaagaad qaadaysaa waxbarashada aad baan u jeclaan jiray weliba caafimaadka anuun yar oo naqanayaan inaan inaan digtoor noqdo aan ku hamiyi jiray iminkaan maaliloodan saaxiibada la kaftamayaan ku uri war xitaa haddii aan gabownahan ku uraan sii noolaano ani marun digtoora igu dhahaan maalintaas kaba dhintay marka waa waa hobbigayga ahayd mana noqonin shaqadaydii markii dambe hadda nin anu askari aan boolis oo sargaala ordana laakiin halkii dee hamigiyo dee iyo waxaan jeclaa maan may noqonin kolley sabab badan awgeedba ha lahaato tu anuu aan leeyahay iyo tu kastaba ha noqotee may noqonin sidii ayn doonay laakiin ilahay xaggan kale ayu haddana dee ti ilaahay baa socotay adugu ayaa socotay maanta waxaa tahay xidig maasha allah noloshiisa ku filan bs wadankao dhan xidigo ah soomaalida dhan xidigo ah ilmahaagu qof kasta nolosha ku nool yahay u qiyaasi karayaa sidee doonaysaa inay noqdaan ma inay noqdaan okay in ayaan laanahay oo waxaan doonaan sameynaya mise inay dad rag tafa noqdaan oo nolosha soo saaraan see seed doonaysaan see u tarbiyaysaa ciyaalkaaga sagalay horta dadku waxyaabo badan ba ayaa kala duwan horta anu waxaan jecelahay shaqsi ahaantayda horta dee jabuuti waa sa garanaysaa caruurtu inta badan waxay ku hadlaan luuqadda faransiiska wallaahi anuu kumaandayn keliya hataala luuqadda faransiiska in caruurtaydu soomaaligoogu faseex baan ka dhigay englishkana waan baray qur-aanka iyo iyo faransiiskaba labadaba intabaan kula dadaalaa marka markaan luuqadda baray luuqadda af soomaaliga barayo waxay ka dhigan tahay inaan barayo dhaqankooga hadduuna ilmuhu garanaynin afkiisii ma garanaya ka dhigan tahay dhaqankiisiina afku waa dhaqankaaga oo hadduu de iminka aanad af soomaali kuba hadlaynin de dhaqanka soomaaligana ma garan karis bay ka dhigan tahay marka markaan afka barayo af soomaaliga inay si fiican ugu hadlaan uu qofka la hadlayo af soomaaliga uugu jawaabayo si wanaagsan oo faseexa waxay ka dhigan taanu arkaa inaan dhaqanka barayo ilmaha waxaan tusaa oon xitaa dareensiiyaa inayna aana nolosha iyagu maanta ay haystaan aanan usoo haysanaynin si ay u gartaan inayna noloshu intanuna iyagu ay tahay unayna ahayn oo ay ka guda weyn tahay waayo noloshan wanaagsan waxay horseedi kartaa inuu ilmaha mustaqbal hadhow toole markuu weynaado inuu inuu waxbarashada dhayeelsado inuu waxbarashadaba ka cararo inuu nolol kale ku gali karo lacagtani ay waa meel kale la gali karto marka si waxaasi ilmuhu isagoo yar wax badan uu fahmo ayaan baraa maasha allah wallaahi caruurtayda hadda qaar ka mid ihii dee durtabaa hamigooga iyo waxay jecel yihiinba waan aqaanaa qaar baa dhakhtarnimo ku fikiraya qaar baa ku odhanaya waa waxaa layniigu samaynaya marka wuxuu iibsho ayuu mid ka dhex odhanayaa wuxuu aab waxay niigu iibinaya wax walbay noogu sameeya waa inaan inagu noqono beri toole kuwa bedeli lahaa ee wax badan iyaguna tari lahaa marka waxaan baraa waxaan ula sheekaystaa si dad waaweyn waxaan u waaniyaa sidii qof weyn si ay nolosha qeybtoodii wanaagsanayd uga qaataan taageeryaashada waxaan leeyahay mar kasta waan ii mahad celinayaa waad ku mahadsantihiin si aad ii taageertiin waanan ku faraxsanahay meel kastoo aad joogtiin am so happy
guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa orodyahanka caanka ee ayaalo suleybaan anigoo asaga siciid faarax ayaa barnaamijka idin daadahaynaysay tan iyo kulan dambe haddii eebba laga helo nabaadiin
aan intaasi ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti inoogu soo diyaarisay sagal saciid faarax halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeyne kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku hormarno horyaalka ingiriiska kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha banley iyo everton kulankaas oo labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro hal gool iyo hal gool ah manchester cityna waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda fulham oo garoonkooda ugu martisay labada gool ee kooxda manchester city ayaa waxaa u kala dheliyey xidigaheeda kale ah raxiim sterlin iyo kevan the bran manchester united iyo westham oo wada ciyaarina kooxda manchester united oo marti ahayd ayaa saddex gool iyo gool ku badisay kooxda manchester united oo qaybtii hore ee ciyaarta goolka looga naxsaday ayaa kooxda westham goolkaasi waxaa u dhaliyey xidigooda thomas suchek laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda manchester ay ka daba timid kooxda westham united iyagoo saddex gool ka dhaliyey bogba ayaa u bareejeeyey kooxda manchester united waxaana u labeeyey xidigooda da'da yar ee mayson greenwood iyadoo goolka saddexaadna uu ku soo xiray marcos rashford oo beddel ku soo galay kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo gool uga badiyeen kooxda leadis united goolka ayaa waxaa la hormartay kooxda leadis united waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda binford laakiin kooxda chelsea ayaa waxaa u soo barbareeyey weeraryahankooda oliver jiro waxaana u labeeyey ciyaaryahankooda daafaca ee coort zuma iyadoo goolka saddexaad ee kooxda chelseana uu u dhaliyey christan blosig kadib markii baas uu ka helay ciyaaryahanka kale ee timo vana kooxda chelsea oo ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan ayaana hadda iska xaadirisay figta sare ee kala horraynta horyaalka ingiriiska oo ay hoggaanka u qabteen inkastoo kooxaha liverpool iyo tottenham ay maanta ciyaari doonaan kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha westbrom albion iyo crystal balas sheffield united ayaa garoonkeeda ku martisoori doonta kooxda leicester city kulanka ugu adag ee toddobaadka ee sida weyn loo wada sugayo ayaa dhex maraya kooxaha tottenham hasbar iyo arsenaal kooxda tottenham ayaa haddii ay ka badiso kooxda arsenaal waxa ay dib ugu soo laaban doontaa hogaaminteeda horyaalka premier leaga kooxda liverpoolna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee wolverhampton wanres dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa la ciyaaray kooxda lazio ayaa labiyo hal uga badisay kooxda sbasiya yuventusna waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda torino inter milanna waxa ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda kale ee bolonya kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka talyaaniga ayaa caawa iyo galabta la ciyaari doonaa iyadoo kooxda halas verona ay soo dhoweyn doonto kaliyari barmakalci ayaa la ciyaari doonta beneveto roma iyo sesola ayaa isku aadan udaneza iyo atlanta ayaa wada ciyaari doona korotona iyo napoli ayaa isku aadan iyadoo kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxda horyaalka hogaaminaysa ee ac milan oo u martin doonta kooxda kale ee samdoriya dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda levante ayaa waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda getaaf oo garoonkooda ugu martisay kooxda real madridna waxaay hal iyo eber uga badiyeen kooxda savilla goolka ay ku badisay kooxda real madridna waxaa si qalada isaga dhaliyey ciyaaryahan yaasiin bonow oo u safta kooxda savilla atlantico madridna waxa ay labi eber uga badiyeen kooxda real villadolid waxaana kooxda atlantico madrid u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah thomas lamar iyo marcos leorante barcelonana waxaa labi hal uga badisay kooxda gadiis goolasha kooxda gadiis ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah alvaro khimenes iyo alvaro negredo goolka keliya ay la timid kooxda barcelona ayaa waxaa si qalada isaga dhaliyey ciyaaryahan bedro alcala oo u safta kooxda gadiis kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa iyo galabta la ciyaaraya kooxda garnada ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonta kooxda huwaska asusuna iyo real batis ayaa wada ciyaari doona villareal iyo elcha ayaa isku aadan deportivo alvesna waxa ay garoonkeeda ku martisoori doontaa kooxda real soshidad dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
dhegaystayaal haddii aynu intaasi kaga gudubno xubintaasi cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab haatanna dhinacii kaalmaha heesaha ayaynu jalleecaynaa waxaana idinku soo maqan fanaanka codka baxsan ee xasan aadan samatar
heesta beledweyne iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waa v o eed oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
bishwaysidatahay aniga iyo geermuda iyo bidaashadeedii bundraayarte beradu weyn ku taale iyo moota guudkood bartankeeda maahay